waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
saddex milyan oo arday oo australiyaana ayaa daymahooda waxbarasho la dhimayaa kadib markii sharciga daymaha ardayda ee xisbiga leybarku uu maanta ka gudbay baarlamaanka dowladda albanisi ayaa horey u soo bandhigtay sharciga daymaha ardayda ee hegska loo yaqaano si ay u dhinto labaatan boqolkiiba daymaha jaamacadaha iyo teefka ee lagu leeyahay ardayda sharcigan ayaa ujeeddadiisu tahay in lagu dhimo daynta ardayda islamarkaana dib loogu habeeyo nidaamkii ay ku soo celin lahaayeen daynta ka hor hal maalin uun maalinka ay dhaqan gelayaan cashuurihii donald trump ayuu wasiirka maaliyadda australia jim chalmers u sheegay in aan weli loo xaqiijin in badeecadaha austraaliya looga dhoofiya maraykanka loo dayn doono cashuurtii hore loogu heshiiyey ee ahayd boqolkiiba toban master trump ayaa dhowaan ku dhawaaqay cashuur asaasi ah oo ah labaatan boqolkiiba oo lagu soo rogi doono dalalka aan weli heshiis la gaarin maraykanka muddadii safarka bilaa lacagta ah ee tareenada new south wales ayaa lagu kordhiyey hal maalin taas oo hadda ku eg subaxa sabtida laga bilaabo maanta ilaa subaxa sabtida ayaa safarada tareenada iyo kuwa metrowga ee sydney laga dhigay lacag la-aan taasoo lagu magdhabayo carqaladihii horey uga dhacay shaqajoojinta askari ka tirsan booliiska victoria ayaa toogasho ku dilay nin xaafad ku taala bariga malban booliiska ayaa loogu yeedhay guri lagu tuhmay inuu ninkaasi rabsho ku sameeyey qof haween ah kaymaha ku yaala buuraha sare ee waqooyiga austraaliya ayaa laga helay cayayaan dherarkiisu dhan yahay afartan sentimitir oo la rumaysan yahay inuu yahay kan ugu culus adduunka israa'iilna waxaa cadaadis sii kordhaya lagu saarayaa in ay fududayso dhibaatada bini'aadnanimo ee sii xumaanaysa ee gaasa iyada oo kanada ay noqotay dalkii ugu dambeeyey ee aqoonsaday dowladnimada falastiin wakiil ka socda xukuumadda trump steve witcock ayaa la filayaa in uu soo gaadho israa'iil maanta oo khamiis ah si uu uga hadlo xaaladda gaza ukrain ayaa soo dhoweysay cadaadiskii uu donald trump saaray ruushka dhowaan iyo ganaaxyadii dhaqaale ee uu ku soo rogay waddamada ganacsiga lale ruushka madaxweyne trump ayaa isniintii siddeed iyo labaatankii luulyo sheegay in uu toban ilaa labayo toban maalmood oo keliya sugayo in uu ruushka ku joojiyo dagaalka afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa sheegay in xafiiska isuduwaha arrimaha bini'aadnimo ee loo soo gaabiyo oja uu ka walaacsan yahay kororka gaajada cudurrada iyo barakaca ka jira gobollada abaaruhu sameeyeen saameeyeen ee suudaan shabakadda dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegtay in soddon iyo saddex carruurihii ay sababo la xidhiira nafaqa xumo ugu dhinteen bishii lasoo dhaafay xero qaxoonte oo ku taalla gobolka daarfuur warkii maantuna intaas ku egya
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somaali